bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calay bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawadeedii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay labada bisha may sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqonayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo sheegay in musuq maasuqiyo adeega xajka meesha laga saaray iyo in qiimaha xujayda lagu qaadi jira hoos loo dhigay sanadkan
waxaa runtii guul ah oon rabaa halkan inaan dadka soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey kostiga ama takaaliifta xajka marka la isku dardaro in ay ahayd dolar inay ahayd inta caday la yaqaanee qoran intaas ayay ahayd dolar ayay ahayd maantana marka la isku soo dardaray waa iyo dolar
caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda diinta ee awqaafta xukuumadda federaalka soomaaliya ah oo ka hadlayo wax kabeddelka lacagihii ka bixi jiray xujayda soomaaliyeed ee sanadkan qiimaha hoos loo dhigay iyo musuq maasuqa oo uu sheegay in xukuumaddiisu ay la dagaalantay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobada kale ood caawa dhegaysta doontaan hadduu rabiidma inaguna idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan waxaa ka mid noqon doono dowladda soomaaliya iyo midowda yurub oo daafuray geedu socodka wada shaqaynta labada dhinac haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa munaasabad maanta ka dhacday magaalada muqdisho iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo faahfaahin ka bixinayo wada shaqaynta ama geedu socodka wada shaqaynta labada dhinac ee sanadada soo aadan ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale qodobadaad caawa wareegga ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan gobolka mudug oo sheegay in weerar dhabagal ay ku dileen in ka badan lixdan dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab sidoo kaleetana ay burburiyeen gaaru sida waxyaabaha qarxa
maskaxda runtii dhexdan tiradu waa ka badan tahay toddobaatan ayay ahaayeen dhexdan iyo sideed ka midana meeshay ku baxeen ay ku nafwaayeen laba ka mid ahna gacanta ayaa lagu hayaa
gudoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug oo caawa barnaamijkeena u waramay ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale hadduu rabiidma waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la kulmay wafdi ka socdo hay-adda cunnada adduunka taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeedna waxa uu awaamiir culus ku soo rogay askarta isticmaasho maandooriyaha iyo weliba askarta kale ee uu horay awaamiirta ugu soo rogay ee ku aadaneyd in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo xaroodaan
waxaa mar labaad ku celinaya dadka fasax ku maqan dadka erig ku maqan oon horay uga hadlay horay uga hadlay inay soo galaan in ay soo galaan ama dibad ha noqoto ama gudaha noqoto ama ereg gudaha oo dad la siiyey ha noqoto waa dhammaaday waqtigii aan siin waqtigii aan siin waa dhamma anoo tix gelina kuna hadlaaya afka ciidanka asluub dadkaas waxaan ugu darnay shan maalmood oo kale
caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa muddada uu taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed uu qabtay askarta oo uu sheegay inay ereg ku maqan yihiin iyo weliba kuwa kale ee fasaxyada ku maqan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo xaroodaan iyo awaamiirta kale uu talisku ciidanka asluubta soomaaliyeed uu ka soo saaray waxyaabaha daroogada askarta isticmaala caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa islamida waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii uu rabbi idmo barnaamijkeenan aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka tirakoobka dadka iyo guryaha soomaaliyeed oo maanta laga daafuray magaalada muqdisho iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo si qoto dheer kaga hadlay qodobadaasi wixii nagu soo kordho intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaynu idiin soo gudbin doonaa farsamadu waa axmed jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan mawjadda hirka dherarkeedu yahay sagaal hal dhibic shan megaartis kaasoo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale uu fam ku gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay dhegaystayaal habeen wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeenna ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan wararkeena ku bilaabi doonaa degmada xaradheere ee gobolka mudug oo lasoo warinayo in tiro ka badan lixdan ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay kadib howlgal dhabagal ah oo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo iskaashanayo ay halkaasi ka fuliyeen waxaana wararka degmada xaradheere ee gobolka mudug ka imaanayo ay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee ku sugan halkaasi ay dhabaha u galeen sida la sheegay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo deegaanka caliqababa la yidhaahdo oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka koonfureed ka xiga degmada xaradheere ee gobolka mudug la sheegay inay ku weerareen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi oo deked macmal ah oo ku taalay la sheegay in dagaalamayaashaasi uu kaga soo degaya dhowr tan oo waxyaabaha qarxa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa toos u bartilmaameysaday sida la sheegay gaadiid markaa ah gaari markaa nuuciisa lagu sheegay inuu yahay binji oo ay saarnaayeen dhowr tan oo qarax ah iyo dagaalamayaal tiradoodu lagu sheegay inay kor u dhaafayaan ilaa iyo lixdan ka mid ah dagaalanada al-shabaab ayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka halkaasi ay ku weerareen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa weerarkan ka hadlay waxaana ay sheegeen inay ku dileen halkaasi in ka badan lixdan ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab waqhti dambe oo maanta ah ayay qaar ka mid ah dagaalyahano ay sheegeen in ay saarnaayeen gaadiidkaasi inay iyaguna baxsadeen oo gacanta lagu soo dhigay maamulka degmada xaradheere ee gobolka mudug oo caawa dalsan u waramay guddoomiyaha degmadaasi mudane maxamed deeq yuusuf kulmiye waxa uu sheegay in dagaalyahanada la socday gaadiidkaasi ay gaarayeen ilaa iyo toddobaatan dagaalame waxa uu sheegay in lixdan iyo siddeed ka mid ah halkaasi ay ku dileen siduu hadalku dhigay laba kale oo ka mid a dagaalyahanadaasina maanta ay soo qabteen kadib ciidamada dowladda soomaaliya howlgal ay ku reed joogaan shakhsiyaadkaasi oo ay fuliyeen sidoo hadalka u dhigay sidoo kale waxaa uu faahfaahin ka bixinayaa dekedan macmalka ah oo ay dagaalamayaasha al-shabaab waxyaabaha qarxa kaga soo degayeen halka waxyaabahaasi qarxa ay kaga yimaadeen iyo wararkii ugu dambeeyey howlgalkaasi qorshaysnaa oo dhabagalka ahaa oo ay ciidamada dowladdu ay fuliyeen
khawaarista walaalo si hoose ayaan ula soconnay xogtooda iyo marshadaas ceelqowga la yihahdo oo xardheere u dhow inay wax kala degi rabaan howlgalkan howlgal howlgal oo qorshaysan ayuu ahaa sidii lagu talagalay ayuuna u dhacay
waa gartay marka bal haddii aad faahfaahin naga siiso howlgalkan iyo siduu u dhacay
howlgalku xalay toddobadii barkii habeenimo ayuu dhacay kooxahu dooni ayaa u waday waxyaabaha qarxa oo agabkaas inuu ka go-an yahay ayay daliil u tahay taasi ay ummadda soomaaliyeed ay rabeen inay ku gubaan wixiina gaari weyn oo nooca biijiga ah ayay usoo wateen toddobaatamiyo ciidanana way wateen waxay kusoo doonteen agabkaas ilaahay subxaana watacaala ayaana hajiyey waana fashilinay gaarigii biijiga ahaa iyo waxa wadana meeshaas ayaa lagu guday waa gartay marka ma waxaa jiray dagaal toos ah oo dhinacyada dhex maray sideese ayuu u dhacay howlgalkan aad sheegtay inaad fashiliseen
howlgalku howlgal oo gaadmaa ayuu ahaa oo jidgoyo ah oo kooxahan khawaarijta loo dhigay sidii lagu talagala ayuuna u dhacay muhiimaduna waxay ahayd gaarigaas iyo wixii saaran iyo waxa wata inaysan badbaadin waana la fuliyo howlgalkaas waa gartay marka waxaa lasoo wariyey khasaare kala duwan wararku waa iskhilaafsan yihiin warar baa sheegaya in ilaa iyo lixdan ka mid ah ee shabaab halkaasi lagu dilay wararka qaar tiro intaasi ka yar bay sheegayaan marka guddoomiyihii degmada baa tahay maxaadna la wadaagi kartaa oo macluumaadka khasaare aada gaarsiiseen ee kooxdaasi
kooxda runtii dhexdan tiradu waa ka badan tahay toddobaatan ayay ahaayeen dhexdan iyo sideed ka midana meeshay ku baxeen ay ku nafwaayeen laba ka mid ahna gacanta ayaa lagu hayaa
waa gartay marka ee, ma dhammaantood waxay ku geeriyoodeen ee, howlgalkaasi jidgalka ah oo ay ciidamada u dhigeen sida macluumaadku ay sheegayaan ee, gaariga ay saarnaayeen oo la qarxay ayay ku wada geeriyoodeen
Ee, gaariga ay wateen waxay waxaa u saarnaa oo doonta ay kasoo dejiyeen agab ay ugu talagaleen boqol iyo soddon baabuur qaraxyo ay ugu talagaleen inay ku xiraan ay ummadda eh, soomaaliyeed ay ku gubaan agabkaas ayaa gaariga ku rarnaa Eh, waxyaabaha loo yaqaano t n t ay ka sameeyaan qaraxyada iyo agabyadaas ayaa u saarnaa doonida ay baabuurka ay kusoo rareen agabkaasna baabuurka b g ga ayuu ku rarnaa lixdan milyana way saarneed dee gaariga b g gana qori r b g ah ayaa lagu dhustay kadibna dee qarixii sababay oo shinjibaarin ayaa meesha ka dhacay iyagaana ku baaba-ay wayna ku gubteen walaal waa waa gartay marka ee, doonidaas ee, ha- oo aad sheegtay in agabkaasi kala duwan ay saarnaayeen oo uu gaarigu ka soo qaaday ee, halkee ka timaaday haddii aad macluumaad ka hesaan Eh, baaristeeda ayaa noo socota eh, laakiin sida aan qiyaas ahaan waxaan waxaan umaleynaya inay ka timid dhinaca yeman iyo iyo iyo iiraan waa gartay marka waxaa igu maqaalo ah in markii dhacdadaas xal dhacda laga soo tago maanta ay ciidamadu ay ee, howlgal ay fuliyeen oo la sheegay in shakhsiyaad ay ku daba jireen inay baxsadeen oo gaadiidkaasi ay la socdeen inay ee, soo qabteen marka maxaad noogaga sheegi kartaa howlgalkaasi oo midkii xalay daba socday waa la hayaa eh, laba shaqsi oo kabad ka fakatay oo ka badbaaday meesha gacanta ayaa lagu hayaa gacanta dowladda ay ku jiraan gaariga waa la hayaa gaari qooqan ah waaye eh, kooxaha horjoogayaasha oo ay saarnaayeen Eh, gaarigaasna gacanta dowladda ayuu ku jiraa Eh, dee midiyaha ayaana lagu soo bandhigay dee inaa aragtiin waa macquul Mm, waa gartay marka ee, goobta ee, ee, howlgalkaas uu ka dhacay iyo halka ay ciidamadu ku sugan yihiin masaafo ahaan halkee bay isku jirtaa
howlgalku eh, soddon iyo shan kilomitr taqriiban oo u jiraa degmada xardheer meesha uu ka dhacay ceelqaboge ayaa la yidhaahdaa dhinaca en- en koonfurta ayay ka xigtaa degmada xardheere En, howlgalkuna howlgal en qorshaysan uu ahaa oo dhaqdhaqaaqooda nimankaasi hoose ayaan ula soconay Eh, ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan sidii lagu talagala ayuuna u dhacay howlgalkaas waay marka macluumaadkaas ma waxay ahaayeen mid aad la sii socoteen doonidaas inay hub ugaga soo degayso kooxda oo ay halkaasi oo ay ee, ku wajahnaayeen
En, aada u weyn dee xogta si toosa ayaan ula soconay Eh, nimanku meelo marso ay wax kala degaan ayay raadinayeen En, horeytana eh, intii degmada xardheere aan laga xoreynin dee marsooyinkaas ayay ka aadiyen ah ay ula degi jireen waxay u baahan yihiin Eh, meesha dekada ahayd dekadiina dee waa ilaahay ayaana waafajiyay inaan gacanta uga dhigno een, waxyaabihii ay guteen iyo ay rabeen inay ummadda soomaaliyeed ku dhibaateeyaan dee waa guul weyn oo ummadda soomaaliyeed runtii usoo hoyatay een, waa waxaan gartay rajaynaynaa eh, inaan soo qaqabo doono dhammaantood si ugu sugan yihiin mudug iyo meelaha ay ka joogaan waayahay marka laga soo tago ee, dhinaciina ma jiraa wax khasaaraha oo idinka idin soo gaaray marka laga soo tago qaraxaas oo aad sheegteen khasaaraha ugu badan iyaguu gaarsiiyey walaalow ciidamadeena eh, deegaanka iyo kuwa qaranka labadaba wax soo gaara ma jiraan howlgalkuna dee howlgal oo qorshaysan ayuu ahaa si nabada ayuuna oo ciidamadu ay howlgalkooda ku fuliyeen wax gaarana haba yaraatee ma jiraan marka ma waxaa fuliyey howlgalkan ciidamada deegaanka mise ciidamadan ee, kale gorgor iyo danab ee deegaanka ku sugan
ciidamada deegaanka iyo ciidamada qaranka way iskaashanayeen ayagana fuliya howlgalka si, eh, iyo daraawiibta galmudug si nabada ayuuna howlgalkaas u dhacay waana lagu guuleystay eh, qorshihii eh, iyo danihii eh, laga rabeyna si toosan ay aad iyo aad u foojigan loo foojigan ayuu u fuliya howlgalkaas u dhacay Wa- wa- waa gartay ee, caawa aad ila hadlayso waa sidee xaalada guud ee degmada xaradheere ee gobolka mudug
dee xaaladdu waa degan tahay dee marnaba eh, dad jiifta maana ahayn waan diyaarsannahay deegan ayaan ku jirnaa mar waliba sidii aan cadowga ula dagaalami lahayn xaaladana mid degan waay waayo waxaan ogeyn degmada xaradheere dhaqdhaqaaqyo xoog leh inay ka bilowdeen oo ee, dhaqdhaqaaqyadaasi aan ognahay inay ee, dhaqdhaqaaqyada kasoo bilowdeen qeybo badan oo kamid ah gobolada mudug iyo galguduud ay suuro geliseen gacanta lagu dhiga xaradheere oo ah degmo taariikhi ah maalmihii ugu dambeeyey howlgalladu waxay u muuqdeen ee, kuwo ee, gaabis galay Ee, maxaa ugu wacan baa la oran karaa
howlgalka walaala wejigiisa labaad een, ayaa hadda bilowday een, waxaaba yaraatay gaabisana xaggeena ma ka imaanin howlgalkana sidii eh, xardheero loo qabtay ayaan ugu jirnay waana u wadnay Een, waana sii wadaynaa insha allahu tacaala Eh, waxaana rajaynaynaa inaan guul aan ka gaarno biidni illahi tacaala waa waa gartay marka fariintaada kugu dambeyso
arrinta ugu dambeeda waxay tahay walaalow dee nimankan een, lasoo qalday ee ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada ku haya ee, oo aan u kala aado yeeleynin sheikh iyo caalim iyo waayeel iyo nabadoon iyo maras ah iyo shacab intaba ee, dadka indhaha ka riday in si wada jir ah lasaga qabto wiilasha ay soo qaldeen ee, kooxahan shayaadiinta ah ay ugu waaweyn waxaan ugu baaqaa markii sidaan oo kale laysku qabto toobad cid idinka aqbalaysa ma jirto inta aad fiicantiin nabad qabtaan maskaxdiinu fiyowdahay toobadkana iskuna soo dhiiba ciidamada deegaanka iyo kuwa qaranka Een, ummadda soomaaliyeedna waxaan faraa een, dhammaantood inay u istaagaan dagaalkan waa jihaad xaq ah Ee, in lasaga sifeeyo nimankan khawaarijta ah ee dhiiga cabada ah Een, ummadda soomaaliyeedna hore usoo baabi'iyey runtii dhibaato badanna u geystay Een, waqtigoodii uu dhammaaday waqtigii maanta laska gabangabay lahaa ayaa la joogaa in ay ka qayb qaataan kaalintoodana iyo doorkoodana ay qaataan ayaan ugu baaqaa ummadda soomaaliyeed
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad dhigataa horarkaa ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
daaxaana sugteen oo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay ee soo qaata haddeer simkarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer iidahab baa la socdaa si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii biilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weligaa
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
waa hagaag mar kale dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay habeen waxaan wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad weli naga dhagaysanaysaan barnaamijka wareegana waanu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta mar kale waxa uu si qoto dheer uu kaga hadlay daafurnaanta adeega xajka isagoo sheegay in sanadkan wax weyn laga bedelay islamarkaasina ay ka duwan tahay sanadadii hore oo xujiyada soomaaliyeed lacagihii laga qaadi jiray hoos loo dhigay sidoo kaleetana ay la dagaalantay xukuumadda musuq maasuqii hore u dhici jiray siduu ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadalka u dhigay maanta mar uu hadlayay wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxauu ku dhawaaqay in xujiyada soomaaliyeed sanadkan loo baajiyey lacag dhan ilaa iyo sideed milyan oo dollar waxaa ugu horeyn maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo arrimahaasi ka hadlayo waxaa xigi doona wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya mukhtaar rubo abu mansuur waxaa runtii guul ah oon rabaa halkan inaan dadka soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey kostiga ama takaaliifta xajka marka la isku dardaro in ay ahayd shan kun laba boqol iyo soddon doolar inay ahayd inta cadee la yaqaanee qoran intaas ayay ahayd shan kun laba boqol iyo soddon doolar ayay ahayd maantana marka la isku soo dardaray waa afar kun iyo afar boqol iyo siddeetan iyo afar doolar wey marka waxaa u soo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo soomaaliyeed waxaa u badbaaday toddoba boqol afartan iyo shan iyo sintiyo waa maalin aynu soo gebagabaynay shaqo aad u dheerayd oo aad u dhib badnayd runtii aan sahlanayn buuq badan shaki badan qaylo badan layska soo maray loo soo gagsaday loo soo adkaystay hal dhinac laga fiiriyey marka shaqo aada u xoog badnayd oo aada u dhib badnayd ayaa ku soo gebagabowday guul iyo wax wanaagsan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda iyo guddigii ka shaqeeyey iyo dhammaan intii kala qayb qaadatay inaan u mahadceliyaan rabaa waxaan rabaa inaan mahadceliyo dadka soomaaliyeed ee ayaguna u tartamay oo ganacsatada ah soo tartamay dee ku dadaalay inay ku guulaystaan intii ku hartay dee tartan haddii wax la tartamo macnaheedu waa in uu waxaas yaryahay in un baana ku guulaysanaysa marka intii soo tartantay oo dhan ee wax u soo doonatay oo dhan waa waan hambalyeynaynaa waan bogaadinaynaa waanan soo dhowaynaynaa ganacsiga iyo dadka soomaaliyeed inay shaqaystaan oo ay ganacsadaan fursadaha ka faa'iidaystaan waan soo dhowaynaynaa wayna ku mahadsan yihiin waxaan u hambalyeynaynaa si gaara intii ku guulaysatay ayaan u hambalyeynaynaa sida la sheegay wakhti badan ma harin waxaan rabaa un inaan dhowr qodob sheego marka koowaad horey baan u sheegnay in shaqo la qabto waxa ugu fiicani waxay tahay shaqo hufan oo nadiifa oo cid waliba ay aragto oo sidaa hadda uu wasiirku sheegay aan waxba qarsoonayn waxaan transparenty la yidhaha in qofku waxaan bannaanka soo dhigo waa shaqada ugu wanaagsan waaye marka runtii waxaan u malaynayaa dee dadku dad fara badan oo danahoodii ka arki waaye oo yar xanaaqay way iska jiraan wayna dhici wax walba xataa ciyaartooydu maalinta laga badiyo qaarkood wayba ooyaanba qaarna way xanaaqaan qaarba sibay sameeyaan qaar way dagaalamaan waa dhaqanka bini aadamka laakiin ugu dambaysta wuxuu markuu cadaalad iyo itus oo itaabsii uu ku soo dhammaado marka ugu dambaysa dadku damiirkooda wuu ku qancaya raalli bay noqonayaan waxaan rajaynayaa marka in raalli la noqday oo lagu qancay kadib markaanu nidhi ciddii noo timaadaba meesha taga oo ka soo fiirsada wixii waxaan isku daynay in aan ilaahay ugaga baqno shaqadan cibaadada ah oo aan dadka soomaaliyeed u fududayno in alle intaan u fududayn karno haddaabanaan ka bixin karin annagu inay waxay iska bixin karaan inaan u fududayno intii looga aadanayd waxaan ogaanay in dadkeennu baylaha badan soo mareen dhibaato badan soo mareen inaynaan isu naxariisan jirin innaga lafteennu inaan meel walba isu istaagnay inaan dee qof waliba qofka meesha uu kaga wax kaga goosan karay inuu kaga gooso waxaa waaye in qofka ganacsata aan asagana meel kale lagaga sii goosto ka kale ka gooso marka mid waliba gacantiisu meeshay gaarto ee uu wax ka goosan kara inuu kasii goosto finalkana len ganacsigu kostiga wuu sii wuu sii wadaa hoos buu usii dejinayaa shirkadaha marka lagu dhigo laaluushka oo inta keen la yidhahdo oo inta keen la yidhahdo ayaguna sicirkay kusii dhibayaan kabacdi final uska qofka soomaaliga ee geela soo gatay ama labada halaad soo gatay ee miskiinka ah ee islaa aad ku xajidid tobanka tobanka halaad soo gatay kaasumaa la dul saaraya marka ugu dambaysa waxaa kaloo dhinac kale ka jiray adeegii oo marka xagga la tago dhibaato badan ka jiri jirtay kaana waxaan isku daynay inaan asagana aan ka daba tagno meeshiisa ugu tagno oo aan halba hal ogaano ugu dambayn waxaan rabaa in ay dadka soomaaliyeed ay ku qancaan cadaaladda inay ku qancaan dadaalkaas la sameeyey inay uga mahad celiyaan ciddii samaysay bacd allahi subxaana wa tacaala waxaa runtii guul ah oon rabaa halkan inaan dadka soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey kostiga ama takaaliifta xajka marka la isku dardaro in ay ahayd shan kun laba boqol iyo soddon doolar inay ahayd inta caday la yaqaanee qoran intaas ayay ahayd shan kun laba boqol iyo soddon doolar ayay ahayd maantana marka la isku soo dardaray waa afar kun iyo afar boqol iyo siddeetan iyo afar doolar wey marka waxaa u soo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo soomaaliyeed waxaa u badbaaday toddoba boqol afartan iyo shan iyo sintiyo ayaa ayaa ayaa u badbaaday marka la isku soo daro dadka soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guulaysanay inaan badbaadino ama aan u reebno dadka soomaaliyeed shuyuubtooda aan dib ugu celino oon u hambayno lacag gaaraysa siddeed milyan shan boqol toddobaatan iyo laba doolar iyo sintiyo marka waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay waxayna ku timid in musuqi laga saaray meesha iyo in laysu daalacnaalisiliyey asaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinkaa ee xaajiga ah markan asagaa wuxuu ahaa prioritiga asaguu ahaa qofka laga dadaalaya marka guul aad u weyn runtii oo aad iyo aad u qiimo badan ayay noqotay hanti badan ayaa dadka soomaaliyeed u baaqatay waxaanan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa intii ka shaqaysay oo dhan in ilaahay ka abaalmariyo dhinaca kale waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fudaydiyo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo midka ugu muhiimsan waxaa waaye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halkan laga qaadayay iyo soo celintii waxaan filayaa in shuruudo aad adag la soo dejiyo oo qofkii deposit adag kambanigii laga qaaday oo ay haysoy lacag meel dhigatay oo deedna haddii adeegeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo oo loo hayay dadkii soomaaliyeed ee xujaydaha waxaa laga fiiriyey sida la sheegay dhinaca capacitiga yaa dadka qaadi kara waxaa laga fiiriyey yaan transit gelinaynin dadka soomaaliyeed qof waayeel ah dad soomaaliyeed ma ogolin waana diidnay in transit la geliyo oo deedna ay saacado badan meeshii uu ku qaadan lahaa saacado yar ina wakhtiga looga qaado waxaan diidnay in sicir si la rabo la sameeyo laakiin ay noqoto inay noqoto itusoo itaabsiye in la ogaado xataa kambanigu muxuu ka faa adigu maxaad ka faa'idaysaa kadibna wax lagu qanco oo loo oggolaan karo qofkii si uu u shaqaysto in loo ogolaado inuu ka faa'iido laakiin inuusan faa'iidadiisu noqonin wax la iska sii daayo oo meesha meeshuu rabo uu ka dhigto marka laga reebo shuruudaha kale ee guud shuruudaha ugu badan ee la fiiriyey kuwaas ayay ahaayeen qofku ma geyn karaa see yahay ma soo celin karaa toos ma u geyn karaa isagoo oo aan transit sii marin iyo sicirkiisa kee ugu jaban marka marka waxay noqonaysaa macnuhu tuyaan hore u sheegnay maalintii hore khidmada ugu fiican ama adeega ugu fiican iyo sicirka ugu yar ee suurtagala in la sameeyo waxaan u malaynayaa wax la reebtay ma leh marka taasna waxaan ugu hambalyaynayaa shirkadda ay guddigu noo soo saareen ee ku guulaysatay ee daalo airlines oo u hambalyaynaynaa ayagan ayadoo ku guulaysatay inay noqoto shirkadda kabasitigaasna leh sicirka ugu yarna leh transitna aan ahayna toos leh waan ku ammaanaynaa waana ugu hambalyaynaynaa waan ku bogaadinaynaa waxaana rajaynaynaa sidaas ay u ballan qaadeen iyo sidaas ugu guulaysteen inay wax ku fuliyaan intaa waxaa dheer wasaaradda waxaan faraynaa in meeshaan waxaa ku qoran shilin kasta meeshuu yahay sidaas oo transparentiga ah in bejka loo dhigo oo dadka soomaaliyeed ay ogaadaan ay akhriyaan shilin kastuu bixinaya wuxuu yahay waa inuu ogaado imisaa tigida imisaa cunto ah imisa dawo ah imisaa bas iyo transport xagga marka la taga ah imisa imisa imisa imisa qofku waa inuu ogyahay lacagta shilinkuu bixiyo wuxuu yahay waa inuu garanaya waa inuu fahamsan yahay qofka lacagta intaasaan bixiyey oo intii aan bixiyey iyo lacagtii aniga aan bixiyey afartii kun iyo maxaan ku dhahaa iyo iyo iyo afartii boqol iyo waxaa waaye waxay noqotay intaa intaasa iga baxay intaasa iga baxay intaa iga baxay waa inuu akhristaa qofka waxaa kale oo aan u baahannahay dadka soomaaliyeed in loo furo link oo ay complain ay ku samaynayaan ama ay ku soo ashtakoodaan hadduu qofku ay dadku wax ku xumaadaan waa inuu jiro cid ay la xiriiraan meel ay la xiriiraan cid ay wax u sheegaan waa inay jirtaa oo la yidhaahdo complainka dadka meeshanaa loo furay oo wax ku soo sheegan karaa say u soo sheegtaan oo ay u dhahaan wixii ama wuu hagaagay ama muusan hagaagin waxaasaan dareemayaa waxaasaa iga xumaaday wixii sii laigu falay igama fulin waxaasaa inay laysiiyey kadibna inta la baaro wixii la saxo wixii macquul ah in la saxoan u baahanna guud ahaan waan idin hambalyaynayaa wasiir adiga iyo wasaaraddaada iyo guddigaagii waxaan u hambalyaynayaa shirkadihii ku guulaystay waxaan u hambalyaynayaa dhammaan intii shaqadan soo wada qabatay waxaan filayaa annagana sida uu uu sheekh mukhtaar uu uu shirkadaha ugu yidhi war wax luuqluuqa anigana ma igu aragteen annagana waxaan u malaynayaa sheekh mukhtaar aniga madaxweynaha inaada luuqluuq nagu arag waan ku difaacnay waan kugu garab istaagnay waan diidnay in meelana laga soo galgalo wax walba waa hor istaagn waxaanan sanadka dhaanay sheekh mukhtaar iimaankiisaan tijaabinayna marka iimaankaagi ku weyn buu noqday meel fiican buu ka soo baxay sideed milyan hadduu dadka soomaaliyeed uu u safgareeyey qofkii la arkaba hadduu toddoba boqol oo dollar ka badan usoo safgareeyey iimaankaasi waa wenyahay waa mahadsantihi runtii way dadaaleen guddiga raggii tartamayna way joogaan sanadkan waxaa la yidhi nin oo waxay dhaheen hullaabasho xun inuu wax qarsanayaa la moodaa waxaan ku dadaalnay inaanan waxba qarsan xukuumaddana kama qarsan saxaafaddana kama qarsan baarlamaankana kama qarsan markii dambo haddana shirkadihii guulaystay ay soo hareen iyagana wax kama qarsan qiimogoynta waa laisla joogay ninka xafiiskaaga maalay raggii baarlamaanka maalay raggii shirkadahan qiimahan hadda aad noo sheegi doonto waa qiimo ay ka wada raalli ahaayeen oo aan runtii hadda shirkadaha nala joogay aanay dhahaynin shilin amuu jiraa cibaarow adaa shirkadaha maalee oo la sheegi doonoo qarsoon amuu jiraa yaa ma jiraan isleeyahay insha allahu tacaala mudane ra-iisul wasaare ku soo dhowow runtii waxaa guul noo ah inaad markii horena noo furtay haddana aad ogaatay wax badanna aad runtii kormeertood daba gashayood hubsatay ummaddan in loo turo say wax ahaan jireen wax laga bedelo wixii laga bedelay oo aad aragtayna adaa noo sheegi doono jazaaka allah khayr
ka dhegeystayaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsana magaalada muqdishona waan naga dhegeysaneysaan markaan haddii aanu fiirino taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo maanta shir jilaado ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay oo amiir taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed uu soo saaray kaasi oo ku wajahan askarta ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale waxa uu amray saraakiisha fasaxa ku maqan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kusoo xaroodaan sidoo kale waxuu degnin u diray kuwa maandooriyaha isticmaala ee ka tirsan ciidanka suluubta soomaaliyeed
bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan ka hadlaynaa arrinta soo socota oo ciidanka asluubta ku saabsan waxaan mar labaad ku celinaya dadka fasaxa ku maqan dadka erigta ku maqan oon horay uga hadlay horay uga hadlay inay soo galaan in ay soo galaan ama dibad ha noqoto ama guda ha noqoto ama ereg gudaha oo dad la siiyey ha noqoto waa dhammaaday waqtigii aan siinay waqtigii aan siinay waa dhammaaday anoo tix gelinaya kuna hadlaaya afka ciidanka asluubta dadkaas waxaan ugu darnay shan maalmood oo kale ninkii aan shantaa maalmood ku imaanin ciidanka asluubta ka mid ma ah uuna kusoo talagelin meesha uu joogo un horey hoga dhaqaa oga dhaqaaqo taas waa mid dadka aan u yeerayna qof noogu imaan karo oo aan ka ogolaanayno ayadana ma jirto ninkii ereg asluubta ah haystow mishaarkiisa ha gafinine adna kaa yeeli mayna haddaad noogu imaado shaqadiisii u soo dir ha gafinin waa nin soomaaliya shaqadiisa ha gaftiin waan haystaa iyo waa halli ii daayana ma kaa ogolaanayno ha iigu imaanin taas waa qodob kale qodob kale aan u gudbaya qodobka kale muxuu yihi dalka waxaa ka badatay oo laga dhexelay ciidamada sidii dadka shacabka oo kale dad xashiishka caba daroogaysta ah meelaha ku dhacdhacay noocaasiga askari lagama rabo ciddii askarinimo dambe usii haysaana qaranku qayaanay waxaan hoggaanada ku amraynaa sarreeyayaasha hoggaanada ciidanka asluubta saraakiisha waxaan ku amrayaa fadhiyada sida ugu fudud dadka ayaga adinka oo tixgelinaya sababta nooca ciidan laga raba adinkaoo tixgelinaya adinkaoo tixgelinaya yaa aanan qaran qarankoodii qayaanaynin aadan qayaanaynin kuwaas ayaga aana si deg dega in la igu soo gaarsiiye laba bari gudaheeda iyaguna ciidanka ka mid ma ahaanayaan haddii ilaahay yidha kaasna waa qodob kale oo waxaan oga hadlay daroogeysta daroogeystaaan oga hadlay qodob saddexaada ii wehliyey saraakiisha sarreeyayaasha waxaan amraynaa ayaga ayaa laga helaa nooca hadda aan soo wado ama saraakiisha nooc kastaba ha noqdeen sarreeyayaasha walaa nooc kastaba ha noqdeen waxaa la qortay dad nin kasta wiil yaroo uu dhalay ama gabarh yaroo uu dhalay ayuu ciidanka ugu darsaday saraakiisha ku darsee shaqada keen haddana waa amar haddaadan keenin waa ruqso iyadana waa rus askari waa kii shaqeeya in midna uu shaqeeyo midna uu guriga jiifo isku mishaara ay qaataan waa cadaalad darro cadaalad darrana dooni mayno taasna waa midaas taasna waxaan ku amray sarreeyayaasha iyo madaxda hoggaanada iyo madaxda fadhiyada haddayna arrintaa fulinin saraakiiley iyo fadhiyada nimanka xukuma eh, iyo hogaanada haddaadan arrintaa fulin adinka idinku soo noqonaysaa tillaabaa laydinka qaadaya ma aha inaan qaranka qayaano ma aha inaan waddanka qayaano waxay nagula ogaa waa inaan qabanaa oo nadiif ah sharcigana waa inaan ilaalinaa sharci maaha askari xashiishaysta ah inaan meesha ku hayno oon mishaar siino taasna dembiya adduun iyo aakharaba nooga imaanaya ujeedkayga waa intaan wixii kaloo intaa ka dheeri ah wabilaahi towfiiq anigu waxaan ogahay ma ah wax berrita anigii ugu soo noqonaya maaha sababta aan oga hadlay adeecadana waa taas waxayga inaan bannaan ka dhigto berrito maadaa saas yeelay aan leedhihin taliyaa saas yeelay aan leedhihin waayo warkayga waana mahadsantihiin
waa hagaag gabagabada barnaamijka wareega ayaan isla joognaa barnaamijka tirokoobka dadka iyo guryaha soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho laga daafuray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wasiiro xildhibaano iyo maamulka gobolka ayaa ka qayb galay waxaa hadalka jadiirada wasaare ku-xigeenka isagoo si qoto dheer kaga hadlay ahmiyadda barnaamijkani
helidda istatistika sugan ay tahay arrin ka dhex guuxaysa maskaxda mas-uuliyiinta soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo taageerayaashoodaba waa u soo noqon doonaa taageerada ay noo fidinayaan saaxiibadeeni bal aan ku bilaabo heestii halkan laga qaaday xoogay waxaan isweydiiyey war heesaha gormaynu ka baxaynaayo aniga fiqi baa in yar isweydiinay laakiin waxaa noo soo baxday heesuhu inay dhambaal xambaarsan yihiin waxay yidhaahdeen bulsho tiicday baan nahay asaa oo asaageed ta ka ka tegayoo taladeed habowdee aan taaba qaadne taageera taageera ee tirakoobka kelmadahaas oo dhami bul- bulsho tiicda baynu nahay waa bulsho human development indexkeedu aada u hooseeyo baynu u turjumanaynaa asaageed ka tegay development worldka kuma jirno xataa qolooyinka under developmentka ka baxaya kuma jirno waxaynu ku jirnaa kuwa ugu maaragtay xagga dhaqaalaha hooseeya marka aqoon-yahanadii soomaaliyeed suugaanyahankii wuxuu ina siiyey halbeeg iyo cabir nambara loo bedeli karo anigu ma soo gaadhin xilliyadii tirakoobka faarax malaakiin 75 kina uu soo gaadhay 84 kina mid baa jiray baa la yidhi aan la shaacin laakiin qorshayntu sida ceelaabe faahiye iyo raggii aanu waraysanna ay noo sheegeen ee soo gaadhay udubdhexaad bay u ahaan jirtay dowladnimadeena waxayna udubdhexaad u tahay dowladnimoo dhan haddii aanu maanta go'aamo qaadanno masalooyinna waan idinla wadaagayaa go'aamadaasi waxay noqonayaan kuwo ku sallaysan ama xog dabad laga helay oo hay-ado ay noo soo gudbiyeen guud ahaan ay sameeyeen ama waxay noqonayaan kuwo male ku sallaysan waxaana haddii male keliya lagu dabaqo halis buuba ummadda gelin karaa dadkeennu bulshadeennu waxay u qaybsan tahay inaha guud ahaan bulshooyinku ay u qaybsan yihiin lab iyo dhadig da'yar iyo waayeel aqoon in leh iyo in wax baranaysa in shaqo ku jirta iyo inaan shaqo lahayn innagase wax kalaaba inoo raaca bulshada badhkeed ayaa in ku dhow ayaa abaaro in badan ay saameynayeen ilaahay raxmaddiisu hadda inoo bilaabantay roobkii waxyeeladiisa allahay naga duway daarad fara badan baa la filaya wax flash floods la yidhaahdo hadda caalamka ku cusube Een, waxaa jira i d b yo magaalada ku dhex nool habeen dhoweed laba iyo tobankii habeennimo ayaa annaga iyo wasiiro xukuumadda ka mida iyo guddoomiyaha gobolku aanu ag maraynay bulsho soomaaliyeed oo gurmad u baahan xaafadaha kala duwan ee magaalada aanu ka caawinayn wiil yar oo lix bilood shan bilood jira iyo mid saddex bilood jira bay hooyadii dhabta ku haysatay oo xilliga cunto loo raadinayay markii guryahoodii uu daadqaatay qorshe markaan markaan ka fekerayno waa in ilmaha yar maskaxda lagu haya in laba sanno ka bacdi shan sanno ka bacdi aanay daadku ugu iman halka maanta uu joogo qorshayntu markaa humanitarian dimension bay leedahay helidda xisaab sugan oo guryo iyo dadba qayb walba oo dowladnimada ah bay bay halbeeg u noqonaysaa masalada kale aan idinla wadaagi karaa waxa weeye ayaamaha waxaanu aada uga baaradegnaa barnaamij la yidhaahdo xasilinta afka farenjigana lagu yidhaahdo stabilization ugu yaraan afar ilaa dhibic afar dhibic milyan oo soomaali ah baa waxay ku hoos noolaayeen baynu odhan karnaa gacanta cadowga shabaab bay intaa ku hoos noolaayeen jilib bay joogaan ceelbur bay joogaan xara dheeray joogaan gobollada hadda la xoreeyey iyo kuwa gacantooda ku sii jira bay ku noolaayeen qorshay u baahan yihiin marka gacanta shabaab laga soo saaro barnaamijka xasilintaanu arrimaha kaga baaraan degnaa talow ma kun iskuuloo cusub baa loo baahan yahay talow saddexdii kun ee uu wasiir faarax maalin dhoweyd ee hirgeliyey ee ardayda ahayd waxaan leeyahay macallimiinta ahayd ma ku filan yihiin mise tobankii uu yidhi waa loo baahan yahay haddana dhowaan iyo boqol iyo labaatankii guud ee kun ayaa loo baahan yahay in laga dhabeeyo cadaalad see loo gaadhsiinayaa sidee dadka loo dokument garaynayaa waa su'aalo u baahan in la helo tiro sugan iyo xisaab sugan ama teknolojiyad iyo g p s ha la isticmaalo ama dad ha la diro xogtaa haddii aan la helin dowladnimadeennu iyo go'aammada aynu qaadannaa iyo siyaasadaha aynu hirgelinaynaa waxay noqonayaan kuwo sugnaantooda uu su-aal ay ku jirayso waxaanu rabnaa marka inaannu si weyn u bogaadinno dadaalka wasaaradda qorshaynta hoggaankeeda oo wasiirku ugu horeeyo iyo hay-adda statistigada ee soomaaliya waxaan u malaynayaa waa markii saddexaad aan halkan isugu nimaadno oo ay arrimo waaweyn oo dowladnimada udub dhexaad u ay ka shaqaynayaan household surveygii baa ugu horraysay kuwa kalaa jira tii qorshayntana way wadaan qorshihii qaranka ee guudna mirtam reviewgiisi way wadaan aad baan u bogaadinaynaa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu la yimi hal abuur cusub iyo hiigsi cusub waxaa in badan aad ka maqasheen isaga iyo ra-iisul wasaarahaba qorshaha loo bixiyey hiigsiga laba kun lixdan labada kun iyo lixdanka afrikada guudna waxay leedahay african unionku mid la yidhahdo hiigsiga twenty sixty three way iswaafaqayeen wuxuu madaxweynuhu ina yidhi isagaa garwadeenka qaranka eh ma aha inaynu shalay uun ka fekerno iyo wixii dhacay ma aha inaynu maanta iyo dhibaatada inagu habsatay aragtideenna iyo tamarteenna ku soo ururinno ee bal aynu samaysanno sahan u dirno futureka oo aynu calaamadsanno sida aynu rabno inaynu u ekaanno labada kun iyo lixdanka labada kun iyo lixdanka waxa loo doortayna waad garanaysaan waa marka aynu boqol jirsanayno boqol sanno ayaynu gaadhaynaa qaranka soomaaliyeed intii la asaasay walaalayaal si arrintaa loo gaadho tallaabooyinka maanta la qaadayo baa ummadda soomaaliyeed saamaynaya waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo ururiyo wasiiradii waa joogaan haddii la rabo in cadaaladda la baahiyo waa in la helo dembiyada dhaca duruufaha jira garsoorka loo baahan yahay miyi iyo magaalaba sida looga baahan yahay
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclay inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo